جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
السلام calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmo aan idinkugu heynana waxaa ka mid a dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa silibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku guulaysatay xiridda farabiyood dhibaato xoogan ku haya beeralayda ku dhaqan degmada kamsuuma iyo deegaanada hoostaga weerar khasaare nafeed geestay ayaa ka dhacay gobolka tanariifa ee dalka kenya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey dallaalayda ku dhaqan deegaan hoostaga wilaayadaas nin gaal hubaysan ah ayaa weerar ku qaaday masjid ay gacanta ku hayeen muslimiin soomaali ah oo ku yaala dalka maraykanka xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa silibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen askar ka tirsan kuwa dowladda salibiyadda ee kenya oo ku sugnaa tuulada madax muruub oo hoos tagta degmada faafi ee gobolka gaarisa kuwaasoo ilaale ka hayay ceelbiyo dowladda salibiyadda ee kenya ay ka qodanaysay deegaankaas dagaalka ayaa markii muddo kooban uu socday askarta silibiyiinta ee kenya bilaabeen inay isaga cararaan deegaanka waxayna warar hoose sheegayaan inay jirta khasaare nafeed oo silibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku guulaysatay xiridda farabiyood dhibaato xoogan ku haya beeralayda ku dhaqan degmada kamsuuma iyo deegaanada hoostaga bashiir muxiidiin aba oo imanayaa warbixintan inoo haya
waa mashruuc ballaaran oo ay iska kaashanayaan maktabka beeraha xarakada shabaabul mujaahidiin ee maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kaasoo hadda si habsamila kaga socda deegaana ka tirsan degmada kamsuumo oo saaran galbeedka webiga jubba baalayaal tiro badan ayaa ka qayb qaadanaya howlahan lagu xirayo farbiyoodyadan saaran webiga jubba min laga soo bilaabo tuulada faangamuuya ilaa deegaanka koban ee ka tirsan degmada jamaame fartan oo gooneed ilaa iyo boqoliyo lixdan mitir ayaa baabi'inaysay badar ku beeran dhul lagu qiyaasay laba kun oo hegtar oo u dhexeeya deegaanada koban iyo faangamuuya waxaase toos hadda loogu guulaystay in la xiro idaacadda islaamiga andalus oo gaartay halka uu ka socdo mashruucan farxiridda ayaa la kulantay dadka deegaanka faangamuuya kuwaasoo si dareen leh u soo dhoweeyey mashruucan ay iska kaashanayaan maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo maktabka beeraha anigoo ka hadalo ayuub xasan ureyn shongol mafuula wilaayadu kamaysan dirtay farti oo meel ahayti baal adka la dhahay fungamoyo meel an dhahayti ahayti meel iyo la hiri may kale sinku cosdaane mar walbow inaniso boogotan unu dhaloogin way dhalooginna may lambaanye mar walbow isinkoytona odsika sijoodsadoona iyona odsisin sijoodsadoona bahashan dhib un dhawayni dhowr mar un hirni meelanka hirni ka gawowni karwayni mar mar walba daradanka dambe wilaayadanka tarbilaninshanta lihiri baali lashani lihiri jabi meena haddana may mudaasana si guud ahaan wilaayada farta nkatataaqsiti ankatataaqsiti ankatataaqsiti sidii lafadaayi way onu may roogne farti fungamoyo farti mayki roogne walaagi ugaasa e iyo amiirka iyo waaliga degmada kamsuuma nagamba vinomiya anganonge chizigula nimiye ugaas ciisa abdi muhiina nalongerehe chifiga cha fungamoyo na hoci chimale e, balan dino kuiva dikutuntuma e, cherenge chifungwa hachina wasiwasi male hachina woga male mwakajero mtama wetu na khudharia tunachije sawa sawa sidoo kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa ka warbixiyey fartan iyo dhibaatada ay ku heysay dadka deegaanka isagoona mahadcelin allah subxaanahu watacaala kadib u mahadceliyey xarakada shabaabulmujaahidiin iyo maamulka jubbada hoose anigu ayaa nabadoon cabdiqaadir maxamed usmaan libanga may roogne farti la dhahay baal adkee ruugne dhammaayni gebagaboyna insha allah laku guulaysini waalige degmada kamsuuma markiinu kacan do'ooni ina meeshani dhibooyte waaligaynu insheegni walaayada ungudbii walaayadda markaasayto inta kooyte meele la xiri laku guulaysidi alxamdulilah khayr allah siyo heer haraka heer walaaya qaas ahaan walaayada jubbada hoose alxamdulilah annagana odayaashii ana siinku faraxsina marka deeganka dhan la siinku faraxsina sidoo kale howlahan farxiridda ay si wadajirka u wadaan maktabka beeraha iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxa ay gaareen tuulooyinka bashiir malaamow madiino iyo baardheereyare kuwaasoo laga xiray dhowr farood oo hoostaga degmada kamsuuma howlahan lagu xirayo farbiyuudyadan ku teedsan galbeedka webiga jubba ayaa ku soo aadaya iyadoo dadka beeraleyda u diyaargaroobayaan xilli roobaadka deerta ee nagu soo dhow mahadsanid bashiir weerar khasaare nafeed geestay ayaa ka dhacay gobolka tanariifa ee dalka kenya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayay xaaris cabdulqaadir wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa ku waramaya in ugu yaraan ilaa afar ruux lagu dilay ismaamulka tanariva weerarkaasoo ay geysteen koox kenyaan ah oo ku hubeysnaa qaansooyin iyo falaaro dhacdada ayaa si gaara waxa ay kaga dhacday degmada bangal waxaana dad kala dilay ku jira cunug shan sana jir ah warbaahinta maxalliga kenya ayaa ku warantay in kooxaha dilka geystay ay isticmaalayeen falaaro sumaysan sidaasna ay ku dileen afar ruux dhacdadan ayaa ku biiraysaa falal kuwaan la mid ah oo si maalinleh uga dhaca dalkan booliska dowladda kaafirada ee kenya waxa ay ku guulaysan laayihiin in ay sogaan ammaanka dadka kenyaanka ah iyadoo amni daradaas ay la nool yihiin shacabka ku dhaqan dalkaasi kenya ee xukuumadda saldhibeed ee nairobi waxaa soomaaliya ka jooga kumanaan ciidamo ah oo ay sheeganayso inay ka difaacayaan weeraro uga yimaada dibadda halka maamulka ruuto uu ku guulaysan laayahay inuu sugo amniga muwaadiniintiisa islaynaysaa iska badaaye weerarada dhiigbaxa iyo dhaqaale burburka u horseeday ee kaga imaanaya mujaahidiinta mahadsanid xaaris maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey dallaalayda ku dhaqan deegaan hoostaga wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya dowladan oo socotay muddo saddex iyo toban cish oo ah islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada bakool ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool dowladaha waxaa loo qabtay dallaalayda ka howlgala deegaankaasi kuwaas oo muddadii ay socotay ku qaatay kitaabka alwalaa walbaraa waxaana munaasabadii gebagabada dowladaasi kasoo qaybgalay culimaa udiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta munaasabada kelimadan ka jeediyey sheekh bashiir oo ka mid ah culimada wilaayada wuxuuna raggii dowladda ka faa'iidaystay kula dardaarmay inay cilmiga ay barteen sii kororsadaan dhankeled walaalayaal ma in isdirdaaramaanana meelung maadaama dowladdiini ah ka dareerti kitaab lasiin akhriyaay ilaahay diinshay la barado in isdirdaaramaana ilaahay nabishay ilaahay amarasi ilaahay qur'aanka may keenay waqul rabbi zidnii cilma rasuul muxamadow may eraase rabbiyow cilmi ii ziyaadii dhoweer ilaahay xoolo may ern owlaad may ern maal may ern martabo kale may erna ilaahay may amarka siyay rasuulshay sala allahu calayhi wasalam ilaahow ii ziyaadi dhe cilma cilmi ilaahay weydiisoy leh walaalayaal cilmaga may unka baaha badangnaa soona anka baahangna hunguriga la aamow soona anka baahangna biyo la dhamow ku dorong yaa cilmiga inka baahangnin cilmi laang may noolada kor acmaalaha hadii la suubii cilmo allahayna
sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah nabadoonada deegaanka wuxuuna dallaalayda kula dardaarmay inay bartaan cilmiga sharciga ah ardayta maysan lanaa jazaakum allahu khayr horse mar kasto lana suweero khayranna suweero maylu kufayide waalo dunya aakhira wala kaliibano meelo mayla ka barada kitaabka alwalaa walbaraa la akhriyay walaagana ay le bareen ay le naftee fahan maha ani walaacad hariiryaas i walaacda goosa shalfaanta faa'iido wiingu kelmada lamaado meelo taala walala shalgadahayo bahoolu walal roganu suugu suug meelanka dhab badan ama fadna badan maha walalka shalgadowna maal watan naftee bahalaal meerata alwarcanila kabarada oo walaacda gadaasa i walaacda gadadaasa i walaacda shalgadaaso faanta naftee faa'iido wiingu maha marka maylanaa ilaahay kitaabkan korneenkuala gaaladan ilaahay jebi muslimintan ilaahay sahay ugu dambeyn waxaa dhankooda dowladii ay soo qaateen iyo waxa ay ka faa'iideen ka warramay dallaalayda iyaga oo sidoo kale soo bandhigay cilmiga ay barteen dadkii dowrada lanfure dalaaleyti laraay ahayni kheyran inin sheegi dowrada maybaa ka saabsan ay tahay ini tuman iyo saddex maala mood socda dadka lanfuraayna dad oo magaalada nisla baryaan arsha kumida tuulooyinka geesgees ha baryaayaan marka kheyr badan nagu faa'iidni insha allaahu hatana maybaa lanaa weliba sii odsanyadanayan insha allaahu maybaa unta ku lagbayfada insha allahu hadda ilaahay raallikana madaxarkii oo muwaalaatlmu'miniin ahay mu'miniinta inala hariiri muuqalkii howlay ka saabsanaya alawalu kan koowaad alhijratu hijiriyantalihin ku hadale ilaa bilaadi lmuslimiina muslimiinta beldaama jooliyin hijirooda wa hajaruu laha ku hijirooda bilaadi lkaafiriina gaalada beldaama jool laha ku hijirooda waalhijratu hiya hijiri mayleray alintiqaalu guuroway min bilaadi lkufaari gaalada beldaama jool laha ku guur ilaa bilaadi lmuslimiina muslimiinta beldaama jool lahan guur liajli firaarin roorow daraadiyan lahan guuraada bidiini diin laha la roorow lanka gaalada rido walaalka kasow attashabahu shibahow bihim gaalada ushibaha filmalbasi labaska kashibaha walkalaami kalaamka hishibaha ee waqayrihima walilamid ah liana tashabuhu tashabuhu bihim gaalada shibaha yadullu mayba katusiyaasi alaa maxabati mutashabihi kanoliska shiba in jeelintiis bihim haaqasi dowladan ayaa ku soo aadaysa xilli wilaayadu ay si dardar leh kaga socoto xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taas oo ay ka faa'iidaysteen kumanaan ka mid ah bulshada wilaayada mahadsanid cabdiqani nin gaal hubaysanna ayaa weerar ku qaaday masjid ay gacanta ku hayeen muslimiin soomaali ah oo ku yaala dalka maraykanka sida warbixintan uu ku faahfaahinaya abuushayba
waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa shaqaaqo ka dhacday goob lagu cibaadaysto oo ku taalla waddanka maraykanka macluumada ayaa waxay sheegaysaa in nin hubaysan uu weerar ku qaaday masaajid ay gacanta ku hayaan soomaalida oo ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ninka weerarka ku qaaday masaajidka ayaa la tilmaamay inuu xoog ku soo jebiyey masjidka wuxuuna qaatay alaab uu lahaa masaajidkaasi imaamka masaajidka uu falkani ka dhacay ayaa ka warbixiyey sida ay goobtaasi wax uga dhaceen baarokoodii afartan iyo shan daqiiqo habeenimo markay ahayd ayaa qof aynu weli haybtiisa ayna si fiican u garanayn oo maaska xiran wuxuu soo jabiyey masaajidka albaabkiisa hore kabacdina wuxuu toos u aaday xafiiska imaamka iyadoo markaas uu albaabkiina damage weyn gaarsiiyey alaab value ban oo masaajidka markaas taalena u qaatay isla markaasna uu usii gudbay businesecol masaajidka dirisla ah laakiin aad moodid inuu ahaa qof abaabulan oo ku talagalay inuu ficilkan sameeyo targetkiisuna uu ahaa masaajidka muddooyinkan dambe dalka maraykanka iyo wadamada kale ee gaaladaba waxaa ku soo badanayay gaalada xagjirinta ah ee dhibaataynaya dadka muslimiinta islamarkaana weeraro ku qaadaya goobaha lagu cibaadaysto dhowaan ay ahayd markii dalka ingiriiska uu ka dhacay dibadbaxyo ay dhigayaan gaalada xagjirinta ee sida baan uga soo horjeeda joogitaanka muslimiinta ee waddankaasi iyagoo qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan u k waxyeelo gaarsiiyey mahadsanid abuushayba ugu dambayntiina xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya
iyadoo maalintii toddobiyo tobanaad ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si xiriir ah kaga socoto xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa xamladaasi si aad ah kaga faa'iidaysanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ceelwarre oo ay ugu horreeyaan ganacsatada iyo haweenka deegaankaas qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka calware oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay islamarkaana ay ka deegaan ahaan dhaqan gelinayaan xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay maxaafadada ceelwarre waa nala soo gaarsiiyey si wanaag badana noola soo gaarsiiyey ciddii soo hagaajisay ciddii isku soo dabar riday ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo jumla wa tafsiilan sii noogu soo gudubtayna insha allahu tacala waa u qaadan doonaa fasahaadinta caruurta yaryar jiilka soo baxaaya sida teleefanada waaweyn oo kale sida waxyaabaha dhacay dharka dadka ku dhegan oo kale sida toliinkaoo kale timanka sida qaldan loo xiirayoo kale waxyaabo badana nogala sheegay oo qalad a diinta islaamkana meel ku dhac ku ah annagana ballan waxaan ku qaadnay hoostana ka xariiqnay inaan dhaqan gelina sida noola soo gaarsiiyey aan u meel marino insha allahu tacaala maxaafadada ceelwarre si fiican wayna soo gaartay maasha allah waxaa ka mid ah in oo la xirto libiska gaaladoo kaleento sidoo kale taleefanada waaweynka kaamirada leh waxaas ayaa nagala reebay al irshaad al ummah ilaa sabiili irshaad sidoo kale owlaada islaamiga in lagu barbaariyo khayrka iyo wanaaga sidoo kale ragga iyo dumarka ajaanibta inaysan qalwoonin intaas ayaan ka faa'iidnay maasha allah maxaafadatul ceelware maasha allah wayna soo gaartay al irshaad al ummah ilaa sabiili irshaad waxaa ka mid ah taleefanada shaashada ah dharka jilacsan sida gaalada in la isku ekaysiiyo timaha oo sida gaalada kale loo jarto waxaa ka faa'iidnay al-amru bimacruuf wanahyi cani munkar iyo owlaada islaamka oo lagu barbaariyo diinta islaamka xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo ka kooban shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aadah kaga socota wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayadu u xil saartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayadu wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay
mahadsanid yaasir aad buu u mahadsan yahay yaasir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu